kadib markii maalintii shalay ahayd lagu aasay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sheekh aan ahaa oo lagu diray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sheekhaas oo ay ku dileen dabley hubaysan magaalada baydhabo waxaase magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ay ciidanka ammaanka ka sameeyeen howlgallo ay dad fara badani kusoo qabqabteen kadib waxa aanu maanta booqanay saldhigga weyn ee magaalada baydhabo halkaas oo lasoo buux dhaafiyey dadkii howlgallada ammaanka lagu xaqiijinayay lagu soo qabqabtay korneel mahad cabdiraxmaan aadan oo ah taliyaha qaybta booliska gobolada gobolka baay ayaa ka warbixiyey xaaladda dadka lasoo qabqabtay iyo waxa ay ayagu usoo qabqabteen korneel mahad ayaa sheegay inay tuhmayaan in ay dad ayagu arqaladaynaya ammaanka ay ku jiraan dadka ay soo qabqabteen islamarkaana baaritaano ku wadaan waa kan korneel mahad cabdiraxmaan aadan oo arrimaha ka hadlaya oo nabaddiidka al-shabaab yaa dileen ninkaas gacanka xaqdana baa dishay ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo taas waa midaas habeen kasii horreeyna ninka lay dileen ganacsado ah oo gurigiisa masaajidkaasna sidoo kale kusoo tukaday ee masaajidka erkiisa ku dileen kadna masaajidkayba kala soo baxeen oo waa ku dhex dileen waad ogtihiin marka waa kooxdii aan isla ogeyn kooxda al-shabaab yaa dishay dhanka kale waxa ay warbaahintu wax ka weydiisay howlgallada ammaanka lagu xaqiijinayey ee magaalada baydhabo laga sameeyey deelkaas ka bacday waxaan samaynay raafaf badan baan samaynay magaalo dhexdeeda laga baarayo al-shabaab marka dad badan baan gacanta ku haynaa kuwana weli waa ku daba jirnaa waa noo xaraysayihiin waa baarayna waana soo kala saarayna wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdifataax maxamed ibraahim geesey isagoona sheegay in howlgallada ay dalka ku hayaan dilal uu sheegay muddooyinka dambeeyey inay ka dhacayeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo amniga magaalada oo ahaa mid ka soo darayay waa kan cabdifataax maxamed ibraahim geesey kooxda nabaddiidkeena maylana tabartiin aysan reebnay unaysan ragaane siisinba ogdin wasaaradda amniga qorsho dhow oo lakahoolgalaa oo dhibigi ammaanka walinqobadaw iyo suubidi muddada oo lama todobaadku hore daraaseen oo muddo lama todobaad dhaasku dib qorshahaas maylin bandhigay golaha wasiirada mayla ansixiyey in caasimada kumeel gaarka eh ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya ammaanshay la xaqiijiyey taas oo muddooyinka inkadambooyey kooxda ee nabaddiidka al-shabaab al-qaa'ida arday ha kabadadaayeen tallaabooyinka hata la qaadina mayba kumid etaa tallaabooyin wal nabaddiidka walaynu qaadaw may faday in baaq yar oo kooban hanjeedii dadka shacabka guud ahaan iyo ciidamada nabadgelyadaba in nabadgelyada guud ahaan lagu shaqeeya qof kastayaa nabadda dangangata walba noola dangangata wariiriba ilaahay ku helaa arrintu si kastay ahaataba howlgallada dadka lagu soo qabqabtay ayaa waxay ku soo aadayaan xilli amniga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maalimihii u dambeeyey ay jireen dad caraqaladaynaya islamar ahaantaana dilal kala duwan ay ka dhaceen magaalada aadan xasan cismaan adangeesay goobjoog f m baydhabo